aad baad u mahadsan tahay hashim cabdinaasir toddobaad xiriir ah ayaa laga joogaa markii kacdan wadayaashu ay gudaha u galeen oo ay la wareegeen islamarkaana furteen magaalada dimishik ee caasimadda waddanka suuriya taasoo in ka badan nusqarni ku jirtay gumaysiga nusayriyada waxaana inkastoo wakhtigu uu yahay mid aad u kooban oo toddobaad oo keliya ay kacdoon wadayaashu ay gacanta ku hayaan ee waddanka suuriya intiisa badan haddana la dareemaya isbeddello waaweyn marka laga hadlayo si gaar ah magaalada dimashik oo indhaha caalamka oo idil ay ku fogan yihiin maalmihii ugu dambeeyeyna warbaahin kala duwan ay tegayeen amniga magaalada dimashik ayaa soo hagaagay dadka muslimiinta ee halkaasi ee ku noolna waxay dareemayaan saxansaxada iyo neecaw ee ku timid tadxiyo iyo nafur badan oo ay muslimiinta shaam ay sameeyeen wax ka badan konton sano waxaa magaalada soo gaaraya oo maalin weliba si raxanraxana u imaanaya dadka reer suuriya guud ahaan gaar ahaan dadka kasoo jeeda magaalada dimashik kuwaasoo ka imaanaya gudaha wadanka suuriya meelo ka mid ah iyo dalka dibadiisa sidoo kale meelaha laga imaanaya waxaa ka mid ah wadanka turkiga oo aan la socono in malaayiin ruux oo suuriyaan ah ay sanadihii u dambeeyey u barakaceen gaar ahaan wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun kow iyo tobanka waxaa sidoo kale jira in dadka qaar ay ka imaanayaan waqooyiga waddanka suuriya halkaasoo sanadihii u dambeeyey hoy u ahaa kumanaan ruux oo muslimiin suuriyaan ah oo ka barakacay guryahooda nidaamka nusayriyada iyo gumaysigiisa iyo badshigiisana ee ka cararay idlib ayaa ka mid a meelaha sida gaarka ah looga imaanaya oo dadka magaalada dimashik ee imaanaya waxay kasoo tegayaan kaamamka qaxootiga ay kaga noolaayeen ama ay kaga sugnaayeen gobolka idlib iyo deegaanada ee hoos yimaada waxaa sidoo kale xitaa jira in dadka imaanaya ka mid yihiin dad ka yimid daafaha caalamka gaar ahaan ee wadamada yurub iyo meelo kale qof welibana wuxuu aad u xiiseynaya oo u danaynayaa inuu aado ama gaaro magaaladii uu yaraantiisa ku noolaan jiray ama ehelkiisa qeybo ka mid a ay ku sugan yihiin muuqaalada iyo mashaahidda ay warbaahintu soo bandhigayso caatifadda xambaarsanna waxaa ka mid ah in in dad ehel ah oo in ka badan toban sano aan is arkin ay markii ugu horreysay ee kulmayaan waxaad arkaysaa aabbe iyo ilmihiisa oo aan sanado is arkin oo markii ugu horreysay kulmaya waxaad arkaysaa hooyo iyo wiilkeeda oo kulmaya sanado kadib waxaad arkaysaa gabar iyo zawjkeeda sanado kala maqnaa dad kala duwan oo reer shaam ah gaar ahaan dadka degan magaalada dimashik oo muddo kala maqnaa ayaa dib u midoobay dadkuna xilliyadaasi oo kale ee dabcan ma cishan karaan ilinta farxadeed ee ka imaanaysa dad qaar way takbiirsan kuwa qaar way sujuudayaan kuwa qaar qofkii ehelka u ahaa ayay mucaanaqaynayaan oo ay laabta gelinayaan marka mashadka ugu badan ee hadda laga soo tabinayo suuriya gaar ahaan magaalada dimashik ee caasimadda wadanka suuriya oo warbaahinta ugu badan ku sugan yihiin waa inay dib u midoobayaan ee dadkii kala maqnaa waxyaabaha sidoo kale xusida mudan waxaa ka mid ah in la ikhtishaafayo oo la helayo xabsiyo qarsoon oo nidaamka nusayriyadu uu ku lahaa ee magaalada dimashik halkaasoo lagu tacdiibayay dadka muslimiinta maxaabiis badan ayaa dib u helay xorriyadooda kuwaasoo guryo qaar oo qarsoon oo xaafado caadi ah u ekaa laga soo xoreeyey oo laga soo furtay waxaa sidoo kale jira boqolaal kale oo meydadkooda la helay kuwaasoo la aasay si wanaagsanna loo asturay waxaa sidoo kale jira in dadku markii ugu horeysay ay si aan culays lahayn ay u cabirayaan fikirkooda nidaamka nusayriyadana ay dhaleecaynayaan ama majaazirtii iyo dhibaatooyinkii iyo gabadfalladii uu geysanayay ay si xorriyad leh oo qalbi furnaan leh uga sheekaynayaan horey waxaa dembi u ahaa in si dadban xitaa aad u dhaliisho nidaamka nusayriyada xitaa waxaa dembi ahaa oo uu qofka ku mutaysanayay in la xiro haddii uu ku biiro bage facebooka ka furan oo uu tusaale ahaan isticmaalo ama leeyahay qof mucaaradsan nidaamka nusayriyada ama warbaahinta si guud ee nidaamka nusayriyada iyo jaraa'imtiisa ka sheekaynaysay ay bejkaasi leedahay haddii bejkaasi aad ku biirto aad falowgarayso ama qoraal lasoo dhigay aad falcelin ka samayso ama commenty iyo fikrad aad ka dhiibato taasi oo keliya ayaa ku horseedi kartay in tobannaan sano lagu waayo ama lagu xiro ama lagu dilo ama ciddaadu iyo ehelkaagu aysan dib dambe ku arkin hadda wixii ma jiraan dadka barxadihii waaweynaa ee magaalada dimashik gaar ahaan saaxatul umuwijiin ayay dadku si xor ah oo culeys la-aana ugu cabirayaan dareenkooda iyo shucuurtooda la xiriirta xornimada ay gaareen ereyga ugu badan ee runtii la yaab kale ay dadku cabirayaan markii ay warbaahintu weydiiyaan bal dareenkooda iyo shucuurtooda inay waxun ku tilmaamaan waxay tilmaamaan oo ay sheegaan hadda ayaa nala dhalay yacni qofku wuxuu sheegayaa in noloshiisii hore afartanka sano kontonka sano labaatanka sano soddonka sano ah inaanay nolol u ahaan jirin balse uu ka dhigan yahay dhallaan hadda la dhalay ama ilmo hadda dunida kusoo biray marka welidna min jadiid ayay aad u isticmaalayaan ee dadka muslimiinta ee suuriya ee gaar ahaan dadka magaalada dimashik ku sugan mar kale ayaa nala dhalay yacni dib ayaan u dhalanay si kale haddii loo dhaho marka eh, dadku aad ayay eh, runtii u faraxsan yihiin ayna u dareemayaan eh, in eh, konton sano kadib ama in ka badan konton sano kadib ay xoroobeen eh, gacantii nusayryadana ay ka baxeen dadka qaar eh, waxay ku cabirayaan eh, guushan weyn ay muslimiinta sham soo hooyeen in ay ka dhigan tahay riyo maalmeed oo warbaahintu waxay aad u soo qaadanaysay eh, falanqeeyo kasoo jeeda ee dalka suuriya oo isbedelka ka dhacay wadanka suuriya tacliiqinayay wuxuu yidhi eh, waxaan nafteeda u sheegayaa inaan riyo ku jiro marka wuxuu yidhi haddii ay riyo tahayna waxaan allaha weydiisanayaa inaanu hurdada iga soo toosin oo aan hurdadan iyo riyadan isaga jiro yacni ma suuraysan karaan ama way adag tahay inay suuraystaan isbedelkan eh, sida degdega ah lama filaankaa ku dhacay yacni lama filaynin eh, muddo dhow ama sanadaha soo socda in nusayriyada sidan fudud talada looga tuuro waxaa sidoo kale toddobaad kadib eh, la mulaaxadayn karaa marka laga hadlayo wadanka suuriya in gacanta lagu dhigay qaar ka mida mujrimiintii ee ku lugta lahaa eh, gumaadka iyo tacdiibiinta dadka muslimiinta ah ee meelaha qaar waxaa lasoo warinayaa in saraakiil eh, ka tirsan nusayriyada eh, la dilay oo dad caraysan oo hubaysan ay dhegta dhiiga u dareen Eh, waxaa sidoo kale ka mid ah wararka saacadihii ugu dambeeyey warbaahintu eh, qaar ay tabinaysay inkastoo aan xaqiiqdiisa boqolkiiba boqol aan la hubin in gacanta lagu dhigay madaxii xabsiga saydanaaya ee nidaamka nusayriyada kaasoo ahaa kawaan ee dadka lagu qalo runtii si guud xaaladda wadanka suuriya way degan tahay kooxaha kacdanwadayaashu wadanka way isku ballaariyeen oo way la wareegeen marka laga soo tago ee gobolka arraqa iyo alxasaka ee bariga wadanka dhaca halkaas ay ku sugan yihiin maleeshiyaad kurdiyiin ah oo maraykanka ku daaban waxaa lasoo warinayaa inay socdaan wadahadallo la xiriira sidii ee kooxaha kurdiyiinta ay usoo wareejin lahaayeen gacan ku haynta ee labadaasi gobol kacdan wadayaashana ay ula wareegi lahaayeen labadaasi gobol ee lama oga eh, halka ay ku dambeyn doonaan wadahadalladaasi ee hase ahaatee waxaa lasa hadaalinayaa oo falanqeeyayaasha iyo dadka wararka suuriya soo tabinaya ay u badinayaan in dagaal la-aan ay labadaasi gobol ay kusoo wareegi doonaan ee gacanta ka cadoon wadayaasha suuriya ee wadanka xilligan dowladda ka noqday Ee, si guud wadanka xaaladiisu waa ay degan tahay ee dadka ayaa dib usoo laabanaya ee dadkuna farxad ayay dareemayaan ee goobihii waxbarashada iyo ganacsiga ayaa la furay ee magaalada dimashiq ee xaaladeeda si dabiiciya ayay kusoo noqotay magaalooyinka kale ee xoroobay ee ximis iyo xamaa iyo xalab iyo kuwa la midka ahna waa sidaasoo kale allaadiqiya iyo tartuus iyo kuwa la midka ah waa isaga mid in xaaladdu ay caadi tahay ee dadkuna ay ee, howlahooda caadiga ah ay ee, markani ee, bilaabeen ee, goobihii waxbarashada ayaa dib loo furay ee, magaalada ximis waxaa dib loo furay jaamacaddii albacath lagu magacaabi jiray taasoo hadda magaceeda loo bedelay ama laga dhigay ee, jaamacad khaalid ibnulwaliid ee, radia allahu canhu oo saxaabigii jaliilka ahaa ayaa loogu magac daray ee, marka isbedello ayaa ee, runtii ka jira dadkuna xornimo ayay dareemayaan wayna faraxsan yihiin waxaana cid weliba oo waxgarad ah gaar ahaan culimada iyo aqoon-yahanka ee la talinaya ee, muslimiinta suuriya ay kula talinayaan inaanay marnaba gorgortan ka gelin ku dhaqanka shareecada islaamka oo culeysku uu ka badnaan doono culeyskii hore sidaas darteedna ay la gudboon tahay inaanay u khuduucin ama aanay eh, u nuglaanin cadaadisyada uga imaanaya reer galbeedka iyo dowladaha kale ee lagu doonayo in suuriya looga leexiyo dhabaha ku dhaqanka shareecada islaamka haddii marka eh, cadaadiskani ay ka gudbaan oo ay ku guuleystaan inay ilaashadaan eh, hadafkii ay horay eh, u sheegeen u shaaciyeen inay hubka u qaadeen oo ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxay ka dhigan tahay guul dhammaystiran in muslimiinta shaam ay gaareen